marka hore caasha waan nabad qabnaa waxaan joogaa magaalada buuhoodle waxaa buuhoodle masiibo qaran oo aan horey uga dhicin taasoo ah ummadda soomaaliyeed haldoorkeedii oo maalin walba la dilayo oo ay dilayaan dad aan la garanayn oo la arkayn oo la maqlayn markaa walaale halkaa waxaa ku dhintay shalayto laba marxuun wasiirkii hore ee arrimaha gudaha ee maamulka khaatumo axmed maxamuud doolaal iyo la taliyihii dowladda ku-meel gaadhka ah ra-iisul wasaaraha cabdirashiid cali sarmaarke la taliyihiisii dhanka siyaasadda cabdifataax maxamed cali imikana ahaa guddoomiyaha taaliyadaha khaatumo ee magaalada muqdisho labadaa xubnood oo aada iyo aada ugu muhiim ahaa ummadda soomaaliyeed ayaa ku geeriyooday waxaan leenahay marka hore inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun ilaahay waxaan ka baryayaa inuu naxariistii jannada ka waraabiyo ehelkii iyo qaraabadii iyo qoyskii uu ka te ay ka tageen iyo ummadda soomaaliyeedna dhammaan ilaahay samir iyo iimaan uu ka siiyo waxaa isna isla halkaa ku dhaawacmay saddex nin oo kale oo shacab ahaa markaa qaraxu saasuu u dhacay markaas salaada makrib bay soo tukadeen masaajid horteed ba qaraxu ku qabsaday masaajidka markay ka soo baxeen baa qaraxu qabsaday waana ku raadjoognaa qorshayaashii iyo nadaamadii iyo falalkii lagu dilay waa ku raadjoognaa ilaahayna waxaan ka baryanaa inuu guushana haleelsiiyo kuwii dilay kii isku qarxiyey waa dhintay kuwii kale ee falkaa ka dambeeyey iyo kuwii soo maleegayna ilaahay inuu fashiliyaanu ilaahay ka baryanaa marka ilaa iyo hadda maxaad ogaateen maxaa nimankaas mas-uuliyiinta ahaa loo beegsaday walaale mas-uuliyiintaasu waa mas-uuliyiin haliyeeyiin ay ahayd u shaqaynayay qarannimada soomaaliya iyo dowladnimada soomaaliya ka shaqaynayay iyo maamul fidinta maamulada dowladda federaalka hoos yimaada waxay ahaayeen xubno si toosa ugu xidhan dowladda federaalka ah waxaa lagu dilayna waxaa weeye dowladnimada soomaaliyeed maanta meeqaanka ay maraso oo aan loo ogolayn mugdiga ay ku jirtay dhowr iyo todobaatanka sannadood ku jirtay la doonaya inay kusii jirto oo kuwa aan ummadda soomaaliyeed u danaynayn ummad kale u adeegaya ay afar iyo labaatanka saac dilalkan oo kale ay fulinayaan ayaa walaale lala beegsaday oo qaraxaasu dadka soomaaliyeed ay u socdaan unbaa lagu maagay sabab kale oo lagu maagana ma jirto ma jirtaa mas-uuliyiin sidan oo kale horey loogu dilay magaalada buuhoodle taariikhda ma soo martay maya waa abid markii u horreysay oo qof mas-uula oo soomaaliyeed meel kastaba ha ka yimaadee lagu dilo waa maanta waa ko waa qaraxii koowaada buuhooda ka dhaca ilaa iyo hadda maxaad ogaateen ujeedada ka dambaysa maxay ahayd horta marka hore qof doonaya isagu inuusan dhiman ayaa la iska celiyaa ama la arkaa laakiin qof naftiisiiba halligayaa lamana garanayo qofkaasu ilaa iyo lugaha iyo ilaa iyo garbaha miinaa ku xidhnayd waxaa ku xidhnaa marashiida ayuu iska hoosaysiiyo diric shacabkii iyo surwaalkii u watay yaa dhammaan qaraxa uga hoosaysay oo isagiiyo jidhkiisa iyo shacabkiiyo surwaalka udhexaysay markaa dee waxaa la garan karaa qof ama meydkiisa wuxuun laga helo ama nidaamkiisa kale si kale loo helo cawil mar haddii qofkii isqarxiyey uu baaba-ay oo aan la garan siduu u ekaayo qofka uu ahaa aan la garan sidee lagu ogaado dharka uu xirnaa ma horaa loo arkay waxyaabaha uu xirnaa intuusan qofkan isqarxin oo dareenka wuu jiray miyaa intaan qaraxu dhicinba
walaalay maya maya dee meydkiisa wuxuu ku googo-ay jirhkiisa jirhka inta qaraxu kaga xidhnaa inta caloosha ayay ugu badnayd qaarkaa hore ilaa labada naas wixii ka sarreeya oo madaxa awuu is haystaa intii kale ayaa baaba'day maradii shiidka ahaydna sidii bay hilibkii ugu duuduuban tahay oo hilibkii waxna waa inadii baa la dhex baxday markaa sidaa ayaanu ku ogaanay in maradan uu ku gedsanaa shaarkii surwaalkuna uga hooseeyeen sida jidhku u googo-ayna dee maryuhu uma googo-aan qaraxa waa taqaanaa qaarkaa hore oo labada naas wixii ka sarreeya ilaa wejigiisuna waa iminka ilaa iyo hadda tallaagad buu noogu jiraa waa sidiisii qaarkaa dambe ayaa aada u baaba-ay wixii labada naas ka hooseeyo ilaa ku jirtaa marka inta uusan isqarxin qofkani muuqaal ahaan wuu isi soo bedela miyaa oo dhar dumar buu xirnaa maya dhar rag buu xidhnaa laakiin marashiida ayaa uga hooseysay dharka waxaa uga hooseeyey go-shiida baa uga hooseeyey oo uu qaraxa ku jeenay qaaraa shaar iyo surwaalla waa watay meesha masaajid hortii bay ahayd gaari masaajidka taagan bay nimankadu isla taageen oo nin masaajidka tukada isaguna gaari watay oo reer buuhoodla ah bay isla taageen salaantii ay salaameen waxaa la socday iyaga laftooda nin sakuurada oo dadka dhaawaca hadda ku jira ayaa la socday oo isagu qorigiisa watay inankii wuxuu yidhi markii aan arkay ninkan degdegsan meel uu ka soo baxay masaajidka iyo meeladaa meel kasoo baxay ninkaa dhalinyarada ordaya unbaa gaarigii galay labadii nina gaariga daaqadiisay taagnaayeen gaarigana waxaa ku jiray laba nin oo markaa yana galay oo masaajid ka soo baxay markaa ninka gaarigu dhex galay miya gaarigii mas-uuliyiintu lahaayeen gaarigii isagoo xoog u ordayu gaariga si toosa u galay gaariga daaqadiisu isku qarxiyey waa gartay mar haddii dadkii qaraxa lala beegsaday qaar badbaaday mar haddii ay jiraan ma sheegeen qofkan in qof inuu ahaa qof deegaanka ka tirsan iyo inuu ahaa qof deegaanka ku cusub ma kala caddeeyeen walaale qof walaale waa caddaynay meel kasta baaritaan baan u sameynay qofkana waa qof deegaanka ku cusub ma aha qof sii joogay waa da-da ilaa shan iyo labaatan jir afar iyo labaatan jir ma aha qof deegaansi horena ilaa hadda talaagad buu ku jiraa waa caadi magaalada iyo deegaanka dadkii ku noolaa dhammaantood waa isu keenay ma lama garanayo waa qof hadda dhaqso yimid